Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ku sugan dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kulan la qaatay Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Jeneraal Fayad Al Ruwaali ee dalka Sacuudiga. Jeneraal Fayad ayaa waxa ugu horreyntii wasiirka iyo wafdigiisaba si weyn ugu soo dhoweeyay dalka Sacuudiga. Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Sacuudiga waxay kulankan uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ciidamada labada dal, sidoo kalena waxa ay mas'uuliyiintu la fagoreen sidii la iskaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah sida uu warbaahinta dowladda u sheegay Wasiir Jaamac Maxamed Nuur. Dhowaan unbay ahayd markii magaalada Jidda ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya kulan muhiim ah ay ku yeesheen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan. Labada hogaamiyena waxay markaasi ka wada hadleen xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Sacuudiga iyo kobcinta iskaashiga labada dhinac sida lagu shaaciyay bayaan ka soo baxay Villa Somalia. Kulankaasi ayaa sidoo kale waxa ay labada mas'uul uga wada hadleen gulufka dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, kaasi oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay ka wadaan gobollada dalka. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal, kaasi oo haatan taageero caalami ah ay u raadineyso dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana dhowaan la filayaa in dalka uu ka bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo ay qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka deriska ah.